قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
dheh qofkii u ah cadow jabriil hubaal wuxuu igu soo dejiyey qur'aanka qalbigaaga idanka alle isagoo rumeen wixii ka horreeyey oo kutub ilaahay ah waana u hanuun iyo bishaaro mu'miniinta